ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii hambalyada iyo heesaha aan ku bilaabo warqadda ugu horreysa ee toddobaadka nasiib wacan u yeelatay inaynu ku bilowno barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan abbo jaamac caanood guuleed iyo hooyo cibaado cusmaan gele iyo eeddo faadumo caanood guuleed iyo eeddo cambaro caanood guuleed farxiyo jaamac caanood iyo cabdiqani jaamac caanood iyo cabdinaasir jaamac caanood ifraax jaamac caanood iyo hibaaq jaamac caanood iyo leylo jaamac caanood iyo nuur jaamac caanood iyo waxaa la yidhi caways jaamac caanood iyo naciimo jaamac caanood iyo sagal cabdisalaan xasan iyo hani cabdisalaan xasan iyo sharmaarkee axmed siciid iyo dad kale oo tiro badani hambaliyo bogaadin iyo ducaan la soo koobi karin hawada waxay u soo marinayaan maxamed jaamac caanood iyo marwadiisa samsam cumar caynab oo gabadh ugu dhalatay degmada caabud waaq ee gobolka galgaduud gaar ahaana xaafadda ceel sacuudi baa layidhi bishii abril gabadhaasi yarna waxaa loo bixiyey suweyda maxamed jaamac suweydo yar ay soo barbaar oo noqotay dalkeeda iyo diinteedaba anfacda waa hagaaga dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray aabe cali xareed iyo hooyo muslimo cabdulaahi iyo maxamed haajur cali xareed iyo maxamed khayr cali xareed iyo cabdirasaaq cali xareed iyo axmed garaad macalin cumar iyo firdowse cali xareed iyo faa'iise axmed garaad iyo xubi xasan yuusuf iyo waxay yidhahdeen dhuux daahir iyo deeqo luul cali xareed iyo xabiibo macalin cabdulaahi iyo faadumo carfoon iyo fahmo cumar iyo sacdiye aadan khayr iyo waxay yidhahdeen aabe sheekh maxamuud xareed iyo carruurtiisa iyo aabe maxamed xareed iyo carruurtiisa iyo hooyo saynabo awdool iyo waxay yidhahdeen hooyo jamaad yuusuf iyo hooyo ardo raabi iyo eedo seynab xareed iyo carruurteeda iyo xabiibo fiidow maxamed iyo aadan cusmaan iyo bishaar cusmaan iyo waxay yidhahdeen faadumo aadan dhammaan dadkaasina waxay kala joogaan muqdishow beledweyne kismaayo caabud waaq iyo shilaabo waxayna hambalyo iyo heestan baa jecel yihiin inay u diraan cabdi mahad cali xareed iyo waxay yidhaahdeen udgoon xasan cali weli oo ku aqalgalay gobolka hiiraan magaalada beledweyne xaafadda howlwadaag waxaana ay leeyihiin aqalgalkiina bashbashii barwaaqanaad kala kulantaan ayaan eebed kaga barayna aamin amiin allaha aqbalo intaynaan dhinaca heesaha gelin bal warqadan haddii aan inoo soo qabto hooyo sacdiya xasan saalax iyo hooyo maryan cabdilaahi warsame iyo hooyo aamina xasan saalax xaawo aadan kabayare iyo cabdilaahi aadan kabayare iyo ruqyo aadan kabayare iyo maxamuud aadan kabayare iyo shamse aadan kabayare iyo fatuux aadan kabayare iyo xiddo aadan kabayare iyo xasan cabdisalaan kabayare dhammaantood dadkaasi hambaliyii bogaadin waxay u dirayaan iyaanan ka tegin saalim daahir kabayare oo isagana xagga dambe warqada lagaga soo qoray dhammaan dadkaasi hambaliyii bogaadin iyo duca waxay wada u soo marinayaan maxamed aadan kabayare iyo xaaskiisa marwo sacdiye maxamuud axmed labaatankii mey ayaa wiil ugu dhashay magaalada garoowe wiilkaasi yarna waxaa loo bixiyey axmed deeq maxamed aadan kabayare waxaana leeyihiin axmed deeqow soo kor oo soo barbaar noqo kii dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca anaguna waxaan leenahay aamiin waa hagaag aynu ku nasanno heesta koowaad ee barnaamijka iyo codka fanaanka maxamed xasan xuseen la foole
adaa masalah dhigto keligaa kugu aamine codkale looma ogola codkale looma ogola codkale looma ogola codkale looma ogola afaadi dhibta ilaa marte afaadi dhibka ila martee samirka ila qaybsatay ammaanada dhowrtaaye ballanta ila oofisay ammaanada dhowrtaaye ballanta ila oofisay abaalkaadiga munay weligay ma iloobayo qalbigaad ku abuuratay afaadi dhibka ila martay samirka ila qaybsatay afaadi dhibka ila martay samirka ila qaybsatay ammaanada dhurtay ballanta ila ofisay ammaanada dhurtay ballanta ila ofisay abaalkaadiga amnay weligay ma iloobayo qalbigaad ku abuurantee ugu runay ugu adaanibka ku jeclahay ugu runay ugu adaanibka ku jeclahay
intaa haddii aynu kaga nimaadno heestaasi ruun iyo codka fanaanka la foole dhinacii waraaqaha ayaynu mar kale ku noqon doonaa warqadda gacanteeda ku jirta waxayna ka soo gaadhay hooyo fawsiye maxamed qodax iyo aabbo maxamed cali madoobe iyo caruurtooda oo kale ah bashiir iyo hooda iyo hanad iyo amaal iyo dhammaan ilmo maxamed cali madoobe baa layidhi waxay hambaliyo iyo bogaadin iyo ducaan lasoo koob karin hawada usoo marinayaan boqorka iyo boqoradda bashiir ibraahim maxamuud iyo hanaa maxamed cali oo eglan meherkoodu ka dhacay baa layidhi annaguna waxaan leenahay bashbash iyo barwaaqa ayaanu idiin rajaynaynaa ilaahay qalgalkiina ha idinku gaadhsiiyo nabad iyo weliba naruuro dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray aabe maxamed cabdulaahi xasan iyo hooyo xaali cumar cilmi iyo hooyo faadume ibraahim macuw iyo suldaan cabdiraxmaan olol diinle iyo waxay yidhahdeen marwadiisa carruurtiisa iyo doctor korfa gaarane axmed iyo carruurtiisa iyo waxay yidhaahdeen adeer cabdiweli cabdulaahi xasan iyo xaaskiisa carruurtiisa iyo eedo farxiyo cabdulaahi xasan iyo carruurteeda iyo doctor xasan cusmaan xuseen xaaskiisa carruurtiisa iyo muuse cusmaan xuseen iyo xaaskiisa carruurtiisa iyo maxamed cusmaan xuseen new york iyo xaaskiisa carruurtiisa iyo zahra cusmaan xuseen saygeeda iyo carruurteeda iyo farxiyo cusmaan xuseen iyo carruurteeda iyo cumar cusmaan xuseen iyo dhammaanba reer cusmaan xuseen iyo waxay yidhahdeen ayaan maxamed cabdulaahi iyo saygeeda iyo mahad maxamed cabdulaahi iyo nasre maxamed cabdulaahi iyo dhammaanba reer maxamed cabdulaahi waxaana dadkaasi ay kala joogaan soomaaliya maraykanka kanada norway iyo kenya waxayna taaniyad u dirayaan xuseen cusmaan saxnuuni waa wariyaha v o a ee magaalada qaahira iyo waxay yidhahdeen marwadiisa idil maxamed cabdulaahi oo wiil ugu dhashay magaalada qaahira wiilkaasina waxaa loo bixiyey maxamed xuseen saxnuuni waxaana leeyihin allah ka dhigo kii soo barbaara oo dadkiisa iyo diintiisa iyo dalkiisa anfaca aamin maadaama wiilkaasi yar oo si xanuuni u dhashay oo dabcan annaguna aana ducadaasi mid lamida hawada usoo marinayno maadaama uu ka mid yahay v o a family warqad kale ayaa naga soo gaadhay nimco aadan xirsi iyo khadro buureed iyo ifrax buureed iyo qaybo buureed iyo qayre buureed yaasiin iyo yaasiin buureed iyo nimco buureed iyo hooyo xasna xaashi iyo hooyo maryan waaberi iyo sacaado buureed iyo foosiye axmed iyo farxiye axmed iyo makaahil rashiid barre baa layidhi dhammaantood dadkaasi hambaliyo bogaadin iyo duca waxay usoo marinayaan hawada mahdi buureed iyo maryan xumad aqalgalkooda ka dhacay baa layidhi waddanka britain iyaga oo marka horena meherkooda uu ka dhacay xaafadda xumbuli ee caasimadda dalka jabuuti qoyska jabuuti isku mehersaday beritanna ku aqalgalay waxaanu leenahay bashbash iyo barwaaqa ayaanu idiin rajaynayna dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray hooyo caasho sheekh cumar iyo carruurteeda iyo axmed nasar oo loo yaqaano bay yidhahdeen al khazi iyo daahir cabdulaahi cumar iyo farxiya cabdulaahi cumar iyo waxay yidhahdeen ayaan cabdulaahi cumar iyo dhammaanba qoyska reer cumar iyo reer sheekh cumar waxaana ay taaniyad u dirayaan arooska waxay yidhaahdeen iyo aroosadda oo kale ah fuuziye cabdulaahi cumar iyo maxamed aadan yaabshe oo arooskooda uu ka dhacay dalka masar waxaanay leeyihiin farxad iyo bashbash iyo barwaaqo ayaan eebeda kaga baryaynaa aamiin aamiin allaha aqbalo baynu leenahay dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasan doonaa markan aan inoo soo qabto codadka fanaaniinta farxiyo fiska iyo maxamed qoomaal iyo heestii adduunyadan geesiga gulaha aad nigu tirshado jacaylka gardaadiyo guriga aan muxuuba jirin samugow gabaabsiya runtii geedkan caashaqee dhulkiyo iga baxay wadnaha aduu ku gaaryahe midhaha gacaltooyadiyo dhibtaygo baanka gudho adaa inta gabar jirtiyo garyaankaba ka xusho gudkaadii saaranto gobbaad aaminay tahee gobiyo labtaygu qabo adaa inta gabar jirtiyo garyaankaba ka xusho gudkaadii saaranto gobbaad aaminay tahee gobiyo labtaygu qabo
nolosha caashaqa godo furahagaladaha siduu macaankeeda buufante haddaan qalbiga iisu go'ay yimkimi waa lagu dhinta naftaydaad gacaaliyo gacanta ku haysaa odo haddaan kugu guursano mankaa kuu gooniye ka dhowdinu gaadho nabad nolosha caashaqa godo furahagaladaha siduu macaankeeda buufante haddaan qalbiga iisu go'ay dhibkimi waa lagu dhinta naftaydaad gacaaliyo gacanta ku haysaa odo haddaan kugu guursano mankaa kuu gooniye ka dhowdinu gaadho nabad adaa inta goban jirtiyo gayaankaba ka xusho huudkaadiisa harato gobaad faysalow sahe gogiya laabta igu qabo adaa inta goban jirtiyo gayaankaba ka xusho huudkaadiisa harato gobaad faysalow sahe gogiya laabta igu qabo
ya salaam waata ibraahimo warqadanina waxay naga soo gaadhay allabari sheekh xasan cabdalle iyo faadumo sheekh xasan cabdalle iyo raxmo sheekh xasan cabdalle iyo cali sheekh xasan cabdalle iyo xabiibo baa layidhi sheekh xasan cabdalle iyo saado sheekh xasan cabdalle mustafa sheekh xasan cabdalle iyo xariir sheekh xasan cabdalle iyo hinda sheekh xasan cabdalle farxaan sheekh xasan cabdalle iyo carruurtiisa ayaa soo raaca hambalyo iyo bogaadin iyo ducaha wada waxa u soo marinayaan cabdiraxmaan yuusuf cusmaan iyo saado ibraahim yuusuf oo meherkoodu ka dhacay dalka canada bishan lix iyo labaatankeedii baa layidhi waxaan filayaa inuu yahay bishii may ee lasoo dhaafay lix iyo labaatankeedii waxay leeyihiin noqda ah kuwii ubad khayr qaba ilaahay kala siiyo noloshoodana bashbash iyo barwaaqa ku qaata aabe maxamed cabdulaahi xasan iyo hooyo xaliimo cumar cilmi iyo hooyo faadimo ibraahim macow iyo suldaan cabdiraxmaan olol diinle marwadiisa iyo carruurtiisa iyo doctor korfaar gaarare axmed iyo carruurtiisa adeer cabdiweli cabdulaahi xasan xaaskiisa carruurtiisa iyo eeda farxiyo cabdulaahi xasan iyo iyo ayaan cabdulaahi cumar iyo dhammaanba qoyska reer cumar iyo reer sheekh waxayna tahaniyad qaaliya ay jecel yihiin inay halkan uga diraan fuuziya cabdulaahi iyo waxay idhahdeen maxamed aadan yaabshe oo arooskuod uu ka dhacay dalka masar oo ay leeyihiin bashbashii barwaaqanaad kala kulantaan arooskan ayaana bida kaga barayna waata ibraahimow bal khadkaasi telefoonka haddii aynu ka jawaabno halow السلام عليكم wacalaikum asalaam walaala barnaamijka hambaliyada iyo heesaha ayaanu dhexda kaga jirnaa nasiib wacan baad u yeelatay inaad barnaamijkoo socda aad nagu soo beegantay yaa ila hadlaya sahray walaal waxaan kula hadasha waa rayaan siciid sahray waxaan hambalyeynayaa walaashay ahna masaantaydii kuna aqal gashay dalka canada magaaladiisa toronto ramlo siciid maxamuud oo yastaygeeda mawliid baa hambalyeynaya anoo dhammaantood walaalahay oo dhan wakiilka wada ah baan walaal hambalyeynaynaa faamilka oo dhan baan wakiil ka ahay so anaa meel wada joogin balse dhammaantood ilmo siciid maxamuud oo kala jooga maraykan hiiland taiwan bakistan jabuuti iyo Su- iyo suudaan iyo soomaaliya sahre waxaan codsan lahaa hees ay farxiyo kabeera qaado oo ay leedahay samsam taan jeclaayey sintii hooyaday iyo doori la wadaagtay yaa salaam Inkastoo sidaan rabay iyo siman arooskiyo soo gaari faraxda Nacam, tu- walaashay farxaddeeda ma soo gaari karo balse waan waan jeclaa inaan la joogo oo farxadda aan la qabto laakiin nasiib wanaag ma soo gaari karin sahar aad baan ku salaamaya walaashay waad mahadsan tahay rayaane inay walaashaa tahay ee weliba mataantaa ay tahay waa fursadda ee ku siisay in aad ee, barnaamijkii socda nagu soo beegantay ramlo iyo saygeeda mawliidna waxaanu leenahay nala dhegaysta heestaasi ay idiin soo xushay ee rayaan siciid maxamuud mataantaadii oo dalka soomaaliya kaaga soo gacan ahaadinaysa ilaahay macaanta adiga beena salaan ka iyo laba idin soo daraya
sansan tan jeclahay santii haayadeyo soo orida wadaagtay inkastoo sidaan rabay iyo sidan arooskiyo sacaabka la tumayo soo gaarin faraxaba inkastoo sidaan rabay iyo sidan arooskiyo sacaabka la tumayo soo gaarin faraxaba saygaaga weliyo adiguba sareeyo saadaqiyo ayaaniyo ubadinta saaciga rabbi haydin siye samsamiladhe aamin saygaaga weliyo adiguba sareeyo صعبقيو أيانيو وبدين تساعدا ربي هايدن سيه سمسم إلى الدآمين سمسم إلى الدآمين
aamiin allaha aqbalo warqadanna waxaa naga soo gaadhay cabdicasiis maxamed sheekh iyo ayuub maxamed sheekh iyo deeqe maxamed sheekh iyo abyan maxamed sheekh iyo nadiifo maxamed sheekh samsam maxamed sheekh iyo hibo maxamed sheekh iyo malyuun maxamed sheekh iyo cabdilatiif maxamed sheekh iyo cabdikariin maxamed sheekh iyo maslax maxamed sheekh iyo haweeye maxamed sheekh iyo saabriin maxamed sheekh iyo waxaa layidhi faaduma foos maxamed iyo liibaan maxamed sheekh dhammaantood dadkaasi hambaliya bogaadin waxay hawada usoo marinayaan boqorka iyo boqorada doctor cumar maxamed sheekh axmed iyo doctorisa saamiya baa layidhi maxamed cabdilaahi xuseen wiilba ugu dhashay dalka maraykanka gaar ahaana gobolka florida labadii bishii lixaad waa bishan aynu ku jirna eh waxaana wiilkaasi yar loo bixiyey aadan cumar maxamed aadan yarow sokor oo soo barbaar baanu leenahay waa hagaag dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray maxamuud cabdiraxmaan sheekh cusmaan iyo xaaskiisa nimco maxamed nuur iyo aadan bataar iyo xaaskiisa caasho cabdulaahi iyo jamaal cabdulaahi iyo xaaskiisa nabiha iyo axmed xabiib iyo xaaskiisa maana abukar iyo waxay yidhahdeen aadan abukar iyo waxay yidhahdeen xaaskiisa farxiye xaaji warsame iyo cabdi sheekh iyo reerkiisa dhammaan dadkaas waxay degan yihiin magaalada salt lake city gobolka utah waxaanay jecel yihiin in ay hawada ay hambali u marayaan aadan xasan seerow dhayaal loo yaqaano iyo xaaskiisa seynab oo wiil ugu dhasha bay yidhaahdeen salt lake city waxaana ay leeyihiin wiilkaas waxaa loo bixiyey yuusuf aadan waxaana ay eebbogu baryaan inuu soo barbaaro aamiin ayaa leenahay maxamuud ibraahim cali ayaa haatan stuudioga noogu soo galay maxamuud galab wanaagsan baanu ku leenahay ee barnaamijkii xiisaha lahaa ee ambaliyada iyo heesaha oo bartanka socda ayaad ku soo beegantay bal hadda maxaad noo siday annaga iyo barnaamijkada waa mahadsan tahay saare ciidla nuur iyo saaxiibkay daanduray een, waxaan halkan ka doonayaa inaan tahniyad aada u weyn u gudbiyo oo anigoo ah maxamuud ibraahim cali iyo xaaskayga hibo aadan xareed waxaan tahniyad u gudbinaynaa sagal cabdiraxmaan aadan saab ku nool iyo maxamed nuur cali jeelle oo uu meherkoodu ka dhacay magaalada nairobi ee hoteelka grand royal hotel ee islii nairobi taariikhdu markay ahayd bishii lixaad lixdeeda labada kun saddex iyo tobank waxaan leenahay sagal iyo maxamed nuur cali jaalle ahaada kuwa isku nagaada ubad kheyr qaban kala dhala waxaan u raacin lahaa een hees wacan oo aan u soo dooray sagal iyo maxamed nuur cali jaalle ah, heestaasoo ah wada noolaada nabad ku waara shaymira dacar waa tahay adigana ee diyaaradaanu ku saaraynaa si aad arooska uga qayb gasho oo aad arooskaasi uga soo ciyaarto wacan oo wanaagsan thank you xoogaa xalwana aad noo soo qaad oo daanduraya okay waa idiin soo qaadaya bal aynu heestaasi wada dhagaysano uu maxamuud ibraahim cali u soo xulay asxaabtiisa uu halkan hambalyada uga soo jeedinayo weheliyo walaal guri wadaraho ilaaliyo gabdhash waayaha adduun warwerali'i ku marakumaara walaal weheliyo walaal guri wadaraho ilaaliyo gabdhash waayaha adduun warwerali'i ku marakumaara walaal weynaha waxaad weydiisataan haka waayinin weynaha waxaad weydiisataan haka waayinin wada nolaado nabad kuwaara wada nolaado nabad kuwaara wada nolaado nabad kuwaaraay wada nolaado nabad kuwaara annaaguna watiin ducaawaafiya ayaan idiin wadne ayaadaha waxiga ayaan idiin wadne waynaa idinkaye annaaguna watiin ducaawaafiya ayaan idiin wadne ayaadaha waxiga ayaan idiin wadne waynaa idinkaye weynaha waxaad weydiisataan haka waayinin weynaha waxaad weydiisataan haka waayinin wada nolaado nabad kuwaara wada nolaado nabad kuwaara wada nolaado nabad kuwaara wada nolaado nabad kuwaara wada nolaado nabad kuwaara wada nolaado nabad kuwaara wada nolaado nabad
gabagabadii barnaamijka ayaynu soo gaadhnay waxaanu dhegaystayaasheeda qiimaha iyo qadarinta mudan kaga tegaynaa heestan ay wada qaadayaan fanaaniinta cabdiraxmaan gaas iyo ruqyo cabdi gorod waa sahre ciidla nuur iyo ibraahim daandurey oo idin leh toddobaadka dambe intaaynu kulmayno sidaa iyo nabadgelyo